dagaalka waxaa kaloo oo xog ah oo nagu soo biiraya qeybihiisii dhexe waxaa kusoo biiray diyaarad maraykanka uu leeyahay dabcan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax dheg jalaq uma aanay siin hawshooda ayay ka wateen taasoo keentay in diyaaradda xataa waxba ay tuuri weyso oo ay ku weerartay cidda ay wax ku tuurayso labada ciidan waa military labis ciidan ayay wada wataan marka arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ah ee laga soo sheegayo meesha iyada oo diyaaraddii ay joogto in ciidamada dowladda federaalka ah meesha dhibaato aad u xoogan loogu geystay maxaa yeelay waxa keliya oo ay ku tashanayeen waxay ahaayeen diyaaradaha mar walba ee taliyaashu waxay niyadda ugu dhisayeen diyaarado iyo saaxiibo caalami ayaa kor nagala socda oo idinka ilaalinaya ha ka baqina ayaa la odhanayay marka iyadoo saas ay tahay ayaa saaka cagta la mariyey ciidamada dowladda federaalka ah xogtu waxay sheegaysaa in militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybo ka mida ay ku maqan yihiin baacsiga askartii ka firxatay xerada qeybna ay ku hareen xerada iyo hareeraheeda halkaasoo howlgallo ay ka wadaan waxaa kaloo xogta aanu ku helaynaa in ciidamada dowladda federaalka ah gaadiidkii ugu badnaa lagala wareegay inkastoo warka rasmiga ah laga heli doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab tirada inta uu la egyahay gaadiidka ma jiraan gawaari qafilan oo nooca gaashaaman la yiraahdo sida tawga gaadiidka cabdibilaha inteebay la egyihiin hubka meesha laga soo furtay inteebuu gaarayaa maxaabiis ma jiraan sida wararka hordhaca aanu ku helenay warar madax bannaan qeybihii hore ee saaka arrimahaasoo dhan waxaa laga sugayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrinta kale ee haashim cajiibka ah waxay tahay taliyaha militariga ee dowladda federaalka ah isbuucii lasoo dhaafay wuxuu sheegay in ay sameeyeen xeelad military wuxuu yidhi waxaanu sameynay gaadiidka dagaalka maadaama xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xeryo badan ku furteen oo meelo badan ay ku qabsadeen sida caws weyne iyo sida masegawa aan iraahdo iyo meelo badan hadda waxaanu sameynay buu yidhi in gaadiidka gadaal la geeyo oo ciidamada la hormariyo si baabuurta looga badbaadiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrintaasina runtii dowladda federaalku way dhibtay siyaasiyiinta iyo dadka buxuudta sameeya iyo falanqeeyaasha mar walba tusaale waxay usoo qaadanayaan jabka dowladda waxaa tusaale u ah bay leeyihiin gaadiidkoodii ayaa lasoo bandhigay hubkoodii ayaa lasoo bandhigay maxaabiistoodii ayaa lasoo bandhigay marka si gaadiidka iyo hubka calal aqal loo badbaadiyo taliyaha wuxuu yidhi iyagu gadaal ayaan marinay ciidankii ayaan hormarinay saaka marka dagaalkan dhacaya gaadiidka meel gadaalle ayay yaaleen ciidankii ayaa la hormariyey marka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankii ayay beegsadeen ciidanka dowladda federaalku markay xaaladda ku cuslaato waxay ciirsan jireen oo ay isku ceymin jireen baabuurta isku ceymin jireen qaar ayaa horay baabuurta ka kori jiray oo furayaasha ay ugu diyaarsan yihiin oo baxsan jiray tan marka waxay keentay saakay wax gaadiid ku baxsaday in la waayo oo maadaama meel fog oo isla markii aan la gaari karin gaadiidkii la dhigay ciidamadii waxay noqotay in orod lagu baacsado oo raacda dheer lagu dabagalo baabuurtiina iyaga oo fiyow waqtiyada qaar markii xeryaha lagu galo qaar ka mid baabuurta firir ayaa gaari jiray madaafiic ayaa ku dhici jirtay baasuuke ayaa ku dhici jiray qaarkood ayaa in la soo jiido u baahnaan jiray filimkii janaac cabdalle ee kasoo saartay alkataab ayaan daawanayey mid ka mid a gaadiidka waa la jiidayey oo malaha wax ay gaareen marka gaadiidkan saakay ay ka carareen waxaa la leeyahay wax gaaray maba jiraanba waa gaadiid cusub oo sidii loo keenay ah marka layaab ayay noqotay